dalka australia gaar ahaan magaalada melbourne oo ah dalkaasi meesha soomaalida ugu badan ay degan yihiin waxaa markii ugu horreysay golaha deegaanka degmo ka tirsan melbourne ku guuleysatay gabar soomaaliya asal ahaan kasoo jeeda oo muddo labaatan sano ah ku noolay dalkaasi waxayna noqonaysaa gabadhii ugu horreysay oo xil golo deegaana qabato wariyaha v o eda qaaradda australia ibraahim cumar baafo ayaa haddaba la kulmay gabadhaasi warkanna kasoo diray
magacayga maxaa waay calam maxamed maxamuud
guusha aad ka gaartay golaha deegaanka bal nooga sheekay qaabkaad u heshay qaabka guulasha maxaa u orday counsilka oo language ward xaafadda la dhahaayo maxay xisaabsan tahay xaafadda hadda aad degnayo inta meeshan hadda aad joogno fitzroy collingwood iyo xaafadda richmond la dhahaayo iyo dhinac oo qolo kale clifton hill marka sababtaa u tartamay maxaa waaye ii sheega inaad dadka oo maadaama aad gabar hadda haysto inay aragto dad oo iyada camal u eg markii aad tartamaysay u malaynaysay inaad guulaysanaysa wallaahi ani maxaa is dhahay ilaahay wuxuu ii qor waa ii qoray haddoon lay qorinna weli waxaa ka bartay waxaa ka bartayna meel kaleeda lasii gaari karaa haddaa badiyana maxaa dhahay alxamdulilah weli wax fiican waaye canab waxaa tahay gabadhii ugu horraysay soomaali ah oo ku guulaysata kursigan golaha deegaanka ee xaafaddan dareenkaaga ka waran aad iyo aada ugu faraxsanaay marka alxamdulilah ilaahay dhinaciisa ka imaatay and i think the future is brighter and insha allah maxaa codsan lahaa inay soomaalida mis afrikaan badan inay isla wada istaagaan ee political ambitionskooda ee ka qayb galaan to challenge themselves insha allah intaasaa codsan lahaa inay dadka soomaalida xaafadan maxaa xaafadda aa kusoo koray maadaama inta kusoo koray maxaa rabay inaan ka qayb galo dadka soomaalida inaan ku caawiyo waxyaabaha ay codsanayaan oo guriyaasha dowladda ka mid ah iyo problemyaasha dhan ee qabaan inaa u advocate u noqdo ku caawiyo ina iikana sidaa u tuso inay rights haystaan ilaa siddeed qof oo soomaaliya ayaa xaafado kala duwan u tartamay laakiin caalam keligeed ayaa ku guulaysatay inkastoo dadka qaar ay ku yidhaahdeen ha tartamin wayse iska dhegatirtay marka alxamdulilah maxay noqotay inaad guulaysto ma u malayn dad badan igu dhahay ma guulaysan doonteed ma iska dhaafteed waxaan anoo saas lay dhahaayo weli maxaa isku damcay inaa tartamo oo dadka hadalkooda iyo waxaas aan dhegaysanin jaaliyadda soomaalidu waxay ugu baaqday inay wada shaqeeyaan iyadana ay garab siiyaan si baahiyahooda loo dhagaysto oo dowladdu ay wax uga qabato maxaa rabaa dadka ani keligeyga maanta wax ma bedeli kari laakiin community ahaan haddaa isqabsano den waxyaabaha anaga oo na qusayso mise codsanayno saasa u bedeli karnaa laakiin inaa ani keligeyga maanta ma istaagi kara dhayahay waxaa soomaalida u bedelaa laakiin soomaali ahaan iyo community ahaan maxaa isla bedeli karnaa sidoo kale canab waxa ay dhiirigelisay dhallinyarada soomaaliyeed ee halkan ku dhashay amba ku koray inay ku biiraan siyaasadda dalkan si hamigooda ay u gaaraan dhallinyarada maxaa ku dhihi lahaay inay siyaasadda ku biiraan ay ka qayb galaan oo codkoodana sida loo maqlo inay siyaasadda ka qayb galaan maahan si kaleeda loo maqlaayo ma lahan dowladda victoriana waxay ka codsatay inay dhegaystaan baahiyaha jaaliyadaha xaafadaheeda degan maxaa rabnaa dowladda inay ogaadaan like inay dadka oo communitiga inay la hadlaan intay wax decision ay gaari lahaayeen ee communitiga ay weydiiyaan wax loo sida wax loogu qaba lahaay sida wax loola samey lahaay ee communitiga iyo dowlad sida iskula shaqayso inay communitiga obviously consultation inay ku sameeyaan waa ee la hadlaan soomaalidii ugu horreysay dalkan austraaliya waxay soo gaareen toddobaatanmeeyadii inkastoo badidoodu ay u soo hayaameen austraaliya bilowgii sagaashamaadkii haddana midkoodna kuma uusan biirin siyaasadda dalkan laakiin canab maxamed maxamuud waxay noqonaysaa qofkii ugu horreeyey oo soomaaliya oo ku biiro siyaasadda dalkan iyadoo ka mid noqotay golaha deegaanka degmo ka tirsan magaalada tan melbourne ibraahim cumar baafe wararka v o a magaalada melbourne dalka austraaliya